tallaalku waa habkaha ugu waxtarka badan ee ka hortaga caabuqyada sida dabaysha jadeecada iyo cudurro kale wuxuuna muhiim u yahay horumarinta caafimaadka guud ahaan iyo heerka rajada nolosha qaadashada tallaalka waxay faa'iidooyin aad u badan u leedahay bulshada gaar ahaan dadka nugulka ah sida carruurta yaryar dadka da'da ah iyo kuwa habdhiskooda difaacu liito haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose oo bulshada ku booriyey qaadashada tallaalka si looga hortago cudurrada halista ah waxaan ka mid ahay naasiska ka howlgala degmada dhobley muddo dheerna kasoo shaqaynaya caafimaadka bahda sunguuni warbaahinta waa mahadsantihiin howl adag baad haysaan sababta abaraarujinta waxay ka qayb tahay caafimaadka iyo wacyigelinta dadka waxaan dhihi lahaa dhakhaatiir badana ka shaqaysa deegaanada inkastoo ay u badan yihiin da'yar hadda soo kacday ilmaha markay laba bilood jiraanna waa la tallaalaa afar bilood ilaa lix biloodna waa la tallaalaa dadka waaweynna tallaalku way qaadan karaan iyagu tusaaleahaan hadda markii lagu tallaalo tobankii sannaba inaad mar qaadatid oo u fiican dadka waaweyn laakiin ciyaalka tallaalkaasa lagaga hortegi karaa walaal bismillah horta ilaahi hanaga hayo cuduradan faafa adduunkuna hadda xanuunada way iska bateen waxaan dhihi lahaa horta awalan taxadar ilaahay baa horta talo la saarani marka koowaad marka labaadna in la taxadaraa muhiima waxaa looga hortegi karaa kow horta nadaafadda lagu dadaalo guryaha iyo goobaha ganacsiga iyo meel walba ilmaha iyo dadka waaweynba nadaafadda lagu dadaalo tan kale iyada oo mar walba dhakhaatiirta lala socdo oo dhakhaatiirta qofku markuu xanuun ka dareemo ama ilmihii lagu arko in dhakhaatiirta lala tashaday u baahan tahay marka waxaan dhihi lahaa kolley waxaa looga hortegi karaa oo arrintaas lagaga lagaga badbaadi karaa ilaahay baa wax badbaadiyee waa taxadar iyo in mar walba dhakhtarkaaga lala socdo oo dhakhaatiirta lala socdo waxaa laga yaabaa qofkii isaga oo xiiqdheerta hadda ay hayso inuu yidhahdo xanuun kale ay hayo oo uu waxyaabo kale uun iskala wareego marka waxaan dhihi lahaa awalan bulshadu kolka hore waa inay dhakhaatiirta la socdo saasaan dhihi lahaa